جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii tobanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان qaybtan waxaan ku sii ambaqaadaynaa qodobo kale oo muhiim ah kuna saabsan tafsiirka qur'aanka kariimka ah markaad u koorgasho maraaxisha uu soo maray tafsiirka waxaad dareemaysaa sida ummaddan islaamkiihi ay daryeel leh iyo danayn gaara u siisay cilmigaas oo ah mid muhiimad weyn ugu fadhiya si ay u ogaato waajibaadka saaran iyo waxyaabaha xaaraanta ka ah xilligii uu socday soo degitaanka qur'aanka saxaabadu waxay ahaayeen kuwo aayaddii timaadaba macnaheeda ka suga nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ay tahay mid u baahan in la caddeeyo waxaaba dhici jirtay in mararka qaar ay iyagu ula qasdaan inay weydiiyaan arrimo oo mugdi ka galay sida aanba horay u soo sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada ridwaanullaahi calayhim u banneeyey inay fahmaan qur'aanka kariimka maadaama aaladihii arrinkaasi u suuragelinayay ay haysteen sida aqoonta carabiyadda wixii ay fahmi waayaanna wuu u caddayn jiray mar haddiiba uu noolaa nebiga sala allahu calayhi wasalam isaga ayaa saxaabada kaga filnaa tafsiirka qur'aanka qof ka leh oo loo doontaahina ma jirin ama xataa ku caan ahaa geerida suubanaha sala allahu calayhi wasalam kadib diintana ay soo galeen cajan badan oo aanan aqoon u lahayn luuqadda uu ku soo degay qur'aanka waxay u baahdeen in loo sharaxo oo loo caddeeyo kalaamka allah casa wajal sidaa darteed waxay ummaddu soo maciin biday raggii nebiga sala allahu calayhi wasalam ka dhaxlay cilmiga iyo imaamada diinta waxaana soo baxay akhyaar badan oo saxaabada ka mid a kuwaas oo caan ku noqday tafsiirinta qur'aanka kariimka raggaasina waxaa ka mid ah abuubakar as-sadiiq cumar binulkhadaab cuhmaan bin cafaan cali bin abi daalib cabdullaahi ibnu cabbaas cabdullaahi ibnu mascuud ubayi ibnu kacab zayd bin thaabit caaisha binti abi bakar as-sadiiq abuu muusa alashcari mucaad bin jabal abuu dardaa cabdullaahi bin camar anas bin maalik umu salama cabdullaahi bin camar bin caas iyo saxaabo kale dhammaantood allaha ka wada raali noqda ee ugaaska iyo sayidka mufasiriinta kadib nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu cabbaas oo ahaa tarjumaankii qur'aanka kariimka iyo caalimkii ummadda lagama warin saxaabi ka mid ah saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax ku saabsan tafsiirka sida looga wariyey ibnu cabbaas cilmiga uu allah ugu deeqay cabdullaahi bin cabbaas wuxuu ku helay ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi nebigu allow diinta fahamsii tafsiirkana bar amiiruulmu'miniin cumar binulkhadaab ah ayaa cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu ka hormarin jiray ragga ay isku da'da ahaayeen isaga oo ku dari jiray liiska odayaasha saxaabada ee ka qayb galay duulaankii beder iyada oo weliba uu aad uga da'yaraa wuxuuna arrinkaasi ku gaaray aqoonta diineed ee uu lahaa saxaabigaasi saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ibnu cabbaas uga markhaati kici jireen aqoonta uu u leeyahay qur'aanka waana kan ibnu mascuud oo ahaa faqiihii saxaabada oo leh alla wanaagsana tarjumaanka qur'aanka oo ah ibnu cabbaas هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم marka laga soo tago ibnu cabbaas iyo sida uu ugu astaysnaa tafsiirka waxaa kale oo jira laba imaama oo saxaabada ka mid a kuwaas oo iyaguna aqoon durugsan u lahaa cilmigan saxaabiga koowaad waa amiiruulmu'miniin cali bin abi daalib culimmada qaar ah ayaa dhanka tafsiirka waxayba ibnu cabbaas ka hormariyaan cali waxaa la hormarinayaahi waa cali iyaga oo tilmaamaya in ibnu cabbaas uu tafsiirka ka qaatay cali bin abi daalib cali ayaa waxa uu odhan jiray wax iga weydii kitaabka allaah aayad kuma jirto ilaa waxaan ogahay habeen iyo maalin wakhtiga ay soo degtay iyo inay ku soo degtay dhul siman ama ay ku soo degtay dhul buuraley ah imaamka labaad ee xagga tafsiirka marka laga hadlayo jiilkii saxaabada waa cabdulaahi ibnu mascuud radiallaahu canhu kaas oo odhan jiray hadalka soo socda alle ayaan ku dhaartee ma jirto suurad ka mida kitaabka allaah oo soo degtay ilaa waxaan ogahay halkii ay ku soo degtay aayad ka mida kitaabka allaah oo soo degtana ma jirto ilaa waxaan ogahay waxay ku soo degtay haddii uu jiro qof iiga aqoon badan kalaamka allah casa wajalla oo jooga goob lagu gaari karo geela waan u raaci lahaa daryeelka iyo danaynta ay saxaabadu siiyeen kalaamka allah casa wajal waa mid ka keenay inay muddo kooban ku noqdaan hogaamiyaasha dunida diinta islaamkana min sharqi ilaa maqribna ay ku faafiyaan waana tan keentay inay mutaystaan in lagu tilmaamo jiilul qur'aan ama jiilkii qur'aanka taabiciinta oo ahaa jiilkii xigay saxaabada kana qaatay cilmiga tafsiirka iyo aqoonta kale ayaa waxaa ka soo caanbaxay rag dhowr ah oo kaalin libaax ka qaatay in ummaddan uu soo gaaro qur'aanka iyo micnihiisa oo wada socda raggaasi waxaa ka mid ah mujaahid bin jabar almaki siciid bin jubayr alkuufi cikrima almadani oo ahaa mowla ibnu cabbaas taawuus bin kaysaani alyamani iyo cadaa bin abi rabaax almaki kuwani waa xirtii ibnu cabbaas waana ragga ugu badan ee hadalladooda la soo daliishado marka lagu guda jiro cilmiga tafsiirka qur'aanka kariimka siciid bin musayib zayd bin islama abulcaaliya moxamed bin kacab alquradi iyaguna waxay ahaayeen culimmadii reer madiinah ee ku tilmaanaa tafsiirka qur'aanka kariimka calqama bin qays annakaci masruuq bin uladjac alaswad bin yaziid mura alhamadaani camir bin shuraxbiil alshacbi ismaaciil bin cabdiraxmaan assudi iyo ibraahim annakaci waxay iyaguna ahaayeen raggii ugu caansanaa cilmiga tafsiirka ee degganaa magaalada alkuufa ee dhulka ciraaq alxasanu albasri moxamed bin siiriin qataada bin dacaamata assaduusi iyo alrabiic bin anas iyaguna waxay ahaayeen culimmadii caanka ku ahaa tafsiirka qur'aanka kariimka marka laga hadlayo mashaaikhdii joogtay magaalada albasra ee dhulkaasi ciraaq rijaashaas aan soo sheegnay waa culimmo lagu kalsoon yahay lagana xifdiyey masaa'il badan oo la xiriirta cilmiga tafsiirka qur'aanka xerta ibnu cabbaas ayaa ku caan ah islamarkaana lagu horumariyaa cilmiga tafsiirka xataa iyaga dhexdooda ayaa sii kala horeeya waxaana ugu wacan marka laga soo tago dadaalkooda sheekhooda oo ahaa tarjumaankii qur'aanka kariimka sheykh xasan yacquub ah ayaana ka warramaya heerka ay aqoonta tafsiirka ka joogeen ardaydii ibnu cabbaas ibnu cabbaas radia allaahu canhu wuxuu ahaa turjumaan hada lqur'aan ayuu ahaa rag badan ayaa tafsiirka kasoo naqliya ayaa la yiraahdaa oo mujaahid uu ka mid yahay saciid bnu jubeer uu ka mid yahay cikrama ka mid yahay taa-uus uu ka mid yahay cataa ibnu ribaaxa uu ka mid yahay waa raggii ugu waaweynaa ee soo naqliyey tafsiirka ama dadkii tafsiirka kasoo rarayay ama xirtii ibnu cabaas ragga lagu tilmaami karo way badnaan ragga ugu roonroona ugu waaweynaa bay ahaayeen ragga qaarkiisana waxay ahaayeen dee rag aada ugu tafanunay cilmigii tafsiirka xabiib ibn abi thaabit ayaa wuxuu leeyahy waxaa agtayda ku soo kulmay shan oo aan weligay agtayda noocooda kusoo kulmin waxay ahaayeen cataa taa-uus mujaahid saciid bnu jubayr cikrama mujaahid iyo saciid bnu jubayr waxay bilaabeen in ay su-aalo weydiiyaan cikrama su-aal ma weydiinin oo aayad macnaheeda ah ilaa wuu oga jawaabayay markii su-aalihii ay dhammaadeen wuxuu gudagalay in oo culuum kale aayaad kale iyo sabay kusoo degeen iyo waxay kusoo degeen iyo macnaha ay tilmaamayaan iyo baxar kale uu u furay oo ciiddaa ka intii ay weydiyen kuma kaaftoomeen awjuh kale aayaad kale iyo culuum kale iyo qur-aan kale iyo siduu kusoo degay iyo axkaamtii ku jirtay iyo ayuu bilaabay macnaha inuu calaa dahri lgeyb u ka fariqo macnaha mansilada cilmiga raggaasu ay gaareen marka waa mansilo aad iyo aad u weyn weeyaan dadka qur-aanka fasiray ee marka laga imaado saxaabadii dadka ugu waaweyn bay runtii raggaasu lagu tilmaamaya ama ay ka mid yihiin kutubtoodana waa kutubta ugu qaalisan waa kutubta qur-aanka lagu fasiray iyo tafsiirka iyo qur-aanka marka jazaahum allahu cana wa cani lmuslimiina khayr aljaza haddii aynu ka hadalno marxaladdii diiwaangelinta iyo qoridda tafsiirka qur'aanka kariimka waxay ka bilaabanaysaa wakhtigii taabiciinta kadib wixii iyaga ka horreeyeyna ma dhicin in la diiwaan geliyo tafsiirka walow ay jiraan in ardaydii taabiciinta qaarkooda ay nusqado ku qorteen tafaasiirta taabiciinta iyo saxaabada sidaba tafsiirka mujaahid uu u warinayo abinajiix wax suganna ma ahan in ibnu cabbaas iyo mujaahid ama rag kale oo taabiciinta ka tirsan ay kutubo ka alifeen tafsiirka ragga ugu caansan ee dabaqadda atbaacu taabiciin islamarkaana wax ka qoray tafsiirka qur'aanka waxaa ka mid a cabdiraxmaan bin zayd bin aslam siciid bin abi caruuba cabdulmelik bin cabdilcasiis bin jurayd sufyaan athawri sufyaan bin cuyeyna iyo rag kale dabaqadda atbaacu taabiciin kadib waxaa aad u kordhay rag culimo ah oo kutubo ka qoray tafsiirka waxaana ka mid ah rawx bin cubaad ah oo dhintay sannadkii laba boqol iyo shantii hijriyada cabdirasaaq sancaani oo geeriyooday sannadkii laba boqol koob iyo tobankii sunayd bin daa'uud oo dhintay laba boqol labaatan iyo lixdii siciid bin mansuur oo geeriyooday laba boqol labaatan iyo toddobo abuubakar cabdulaahi bin moxamed bin abishayba oo geeriyooday laba boqol soddon iyo shantii cabdi bin xumayd oo dhintay laba boqol afartan iyo sagaalkii hijriyada iyo rag kale oo la mid ahi dhammaan akhyaarta dabaqadan ku jira ee aynu soo sheegnay waxay xoogga saareen in tafsiirka qur-aanka kariimka ay u cuskadaan sannad sugan oo saxiix ahi waxaa dabaqadooda ku jira sidoo kale culimo ku caan ahaa luqadda carabiga kuwaas oo juhdi ku bixiyey inay tafsiiriyaan qur-aanka iyaga oo deliishanaya gabayada carbeed ee sugan raggaasi waxaa laga xusi karayaa abuu zakariya yaxya bin siyaad alfaraah oo dhintay sannadkii laba boqol iyo toddobadii abuu cubayda cumar bin muhanah oo geeriyooday sannadkii laba boqol iyo sagaalkii alakhfash binulxasan bin saciid albasri oo geeriyooday sannadkii laba boqol iyo tobankii hijriyada dabayaaqada boqolkii saddexaad ee ka mid ah qarniyadii saddexda ee ugu fadliga badan waxaa soo shaacbaxay musannafaadka iyo kutubada waaweyn kuwaasoo uu mufasirku u adeegsanayo dhammaan aaladaha wax lagu macneeyo sida athar sugan luqad iyo ra'yi saxan intaba akhyaarta ugu caansan ee allifay kutubtaasi waxaa ka mid ah abujacfar moxamed bin jariir adabari oo dhintay sannadkii laba boqol iyo tobankii hijriyada abuubakar moxamed bin ibraahim bin mundir annaysaabuuri oo dhintay sannadkii saddex boqol iyo sideed iyo tobankii abuu moxamed cabdiraxmaan bin moxamed abi xaatim alraazi oo geeriyooday sannadkii saddex boqol labaatan iyo toddobadii hijriyada wixii ka dambeeyey afartii boqol ee hijriyada waxaa aad u batay kutubta laga qoray cilmiga tafsiirka waxaana si aada u soo shaac baxay tafaasiirta cuskanaysa fakarka oo keliya kuwaasoo ay xataa qoreen qaar ka mid ah firqooyinkii habowsanaa iyaga oo doonaya in fakarkooda qalloocan ah ay qiil uga helaan kitaabka allah casa wajal isla marxaladdan waxaa soo shaacbaxay in culimmada muslimiinta ay rasaa'il gaar ah oo ku saabsan tafsiirka ka qoraan mowduuc gaar ah oo markaasi baahidiisu aad u taagan tahay waxaana mawaadiicdaasi ka mid a aayaadka sifaadka qisaska qur'aanka axkaamta iyo arrimo kale oo la mid ahi raggii hore ee tafsiirka ka qoray mawaadiic gooni ah waxaa ka mid a alqaadi ismaaciil bin isxaaq almaaliki abu jacfar axmed bin moxamed bin salama addaxaawiyi alxanafi iyo abubakar axmed aljasaas dhabbaha mashaa'ikhdaasi waaweyn waxaa qaaday akhyaar kale oo culimo ah kuwaasoo iyaguna abwaab mucayan ah ka qoray tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana ka mid a alqaadi abubakar moxamed bin cabdulaahi al ishbiiliyi almaki oo ku caan ah ibnu carabi iyo abu cabdulaahi moxamed bin axmed bin abibakar bin farax alqurdubi si kastaba ha ahaatee ee kutubta tafaasiirta ee ugu wanaagsan islamarkaana waafaqay manhajiyadda toosan ee aynu soo sheegnay taas oo ah in qur'aanka lagu tafsiiriyo qur'aan ama xadiid ama athar sugan oo saxaabada iyo taabiciintu leeyihiin ayaa waxa wax inooga bidhaaminaya ashaykh suldaan marka tafaasiirta ugu muhiimsan ee loo dardaarmi kara dadku inay raacaan ama ay akhristaan haddii dadka caamada ah kutubta wax looga akhriyayo ama wax laga fahansiinayo ay tahay ama qofkuba mataqaana hadduu iska ibtidaa yahay kutubta waxaase u akhrisan karo waxaa ugu fiican mataqaana tafsiirka sacadi inuu qofku maaragtay u akhristo luqadiisana waa fududahay tusaalihiisana waa dhow yahay wax fiicanna mataqaana qofku u tilmaamay halkiisa u kaaban buu noqonay ninkii daalibulcilmi yaha iska dhiganaya waxaa ugu fiican tafsiirka ibnu kathiir kitaabkuna waa inuu waafaqaa qur-aanka inuu qur-aan ku fasirayo inuu xadiiska usoo qaadanayo uu ku fasirayo iyo mataqaana salafkii saalixa waxay ku fasireen jalaaleynka oo kaleeto inaan maaragtay waxaa ka fiican muqtasirka sacdi sheekh cabdiraxmaan sacdi baa kasii fiican waxaa kaloo fiican qofkii wax iskasii mudaalacaysanaya imaam albaqawi tafsiirkiisa fiican isaguna waa muhim imaam dabari baa fiican ad fiican oo ahlu sunne mataqaana maarata wiilkiisii wixii ay ku fasireen oo dhami uu ku jira maarata imaam qurdub tafsiirkiisii baa kamida qadiirka shawkaani baa kamid isaguna xagga riwaayada iyo daraayadaba mataqaana ku fiican isaguna aad buu muhiim u yahay qofka waa shaamil buu yahay wuu fiican yahay iyo kutubta ahlu sunnuhu ay maaragtay qoreen oo dhan waa fiican yihiin alxamdulilah qofkii ka faaidaysanayana waa u fiican tahay arrimaha hoos imanaya tafsiirka sina uga gejisnaan karaya waxaa ka mid a tarjamada qur-aanka kariimka taasoo ah in qur-aanka loo tarjumo luqad kale sida soomaali ingilish iyo kuwa la midka ah tarjamada waxaa loo qeybiyaa mid xarfi ah oo qofka wax tarjumayaahi uu ku dadaalayo in hadalka uu tarjumayo iyo luqadda uu u bedelayaba uu isku dheeli jiro wax siyaado ahna aanu la iman nooca labaadna waa tarjumo tafsiiri ah ama caddayn ah taasina waxa uu qofku ku dadaalayaa inuu faham guud ka bixiyo waxa uu tarjumayo sidaa darteed in qur-aanka loo tarjumo luqad kale iyada oo la adeegsanayo labadaasi qaaba ee tarjumo waxay ka saaraysaa qur'aannimadiisa maxaa yeelay tilmaan aanan sinaba uga harin qur-aanka waa inuu yahay carabi tarjumaduna maahan carabi ee waa luqad kale hadafka tarjumuhu uu leeyahay waa in macnaha qur'aanka uu u soo dhoweeyaa dadka ku hadla luqadda uu wax u tarjumayo sidaa darteed waa ay kala duwanaan karayaan dadka wax tarjuma sidaba ay u kala duwan yihiin dadka mufasiriinta ah ee sharaxa qur'aanka kariimka mar hadduu xaalku sidaa yahay qof walba oo qur'aanka u tarjumaya luuqad kale waa inuu ku sifoobaa tilmaamaha soo socda ilaaliyaana shuruudahan waa in tarjumuhu leeyahay tilmaamaha mufasirka ilaaliyaana manhajiyadda tafsiirka ee aan horay u soo tilmaannay waxaana intaa dheer inuu aqoon durugsan oo fadhisaahi u leeyahay luuqadda carabiga iyo tan uu wax u tarjumayo inkastoo ay adag tahay in shuruuddan adaga uu hal qof buuxiyo naqsiga iyo gaabiska jiraahina uu iska muuqdo waxay culimmada qur'aanka soo jeediyaan in tarjumidda kalaamka alleh aanu u bareerin shakhsi oo keliya loona baahan yahay haddiiba ay timaaddo baahi noocaas ah in la helo dad dhowr ah oo luqadda iyo qur'aankaba yaqaana qofka tarjumaya qur'aanka kariimka waa in dadka ku hadla luqadda wax lagu tarjumayo aanu u suurayn in waxa tarjuman uu yahay musxafka waxaana waajib ah in dadka uu dareensiiyo in hawshan uu qabtay ay tahay mid dadaal ku timid ayna ka soo bixi karayaan khaladaad iyo gaabis qodobkan waxay culimmadu soo jeediyaan in aad loo baraarujiyo sababo ku aadan inay soo bateen dad tarjamadaba u arka inay tahay isla qur'aankii uu allah ku soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qodobka kale waa in la dareemaa in kutubta lagu tarjumayo qur'aanka kariimka ay leeyihiin xurmo darajayn iyo ilaalin la mid ah tan la siiyo kutubta tafaasiirta qur'aanka kariimka qofka tarjumada qur'aanka akhrisanayaahina waxa uu helayaa in shaa allah ajarka uu helayo qofka akhriya kutubta tafaasiirta qofka aan awoodin inuu akhristo musxafka farta carabiga oo aanu aqoon darteed islamarkaana akhrisanaya tarjamada qur'aanka kariimka waxaan allah uga rajaynaynaa inuu siiyo ajar la mid ah midka uu helayo qofka akhrinaya qur'aanka kariimka يا حافظ القرآن عشت مكرما وبقيت درعا للشريعة ملهما maadaama halista ay leedahay in qur'aanka lagu tafsiiriyo fakar khaldan oo ka hor iman tilmaamanaya shareecada islaamka aanu wax ka soo tilmaanay waxaa habboon in qofka muslimka ah ee doonaya inuu akhristo kutubta tafaasiirta uu ku ekaado kuwa ay culimmada muslimiintu ammaaneen haddaba si uu qofka uga gaashaanto inuu ku degmo kutubta magaca tafsiir la huwiyey islamarkaana mabaadi' guracan loo adeegsaday ayaa waxaa habboon inuu ogaado in ruux kasta oo bini aadam ah oo aanan ka ahayn rasuulka salaallahu calayhi wasalam hadalkiisa la qaadan karayo waxna laga diidi karo haddiiba uu ka horyimaado xaqa sidoo kale waxaa wanaagsan in qofku uu iska akhriyo taariikhda ragga qoray tafaasiirta qur-aanka kariimka markaas oo uu kala garan doono inshaa allah culimmada wanaagsan ee atharka wax ku tafsiiriya iyo kuwa fakarka mutaxan adeegsada saxaabiga mucaad bin jabal radiallaahu canhu ayaa waxa uu yidhi hadalkan waxaan idinkaga dhigayaa habowga qofka xigmadda leh maxaa yeelay shayddaanka wuxuu dhihi karaa kelimad isagoo soo marinaya afka qof xigmad leh munaafaquna wuxuu mararka qaar dhihi karaa kelimad xaqa ah nin ka mid ah raggii la joogay ayaa ku yidhi allaha kuu naxariista ee sideen ku ogaan karnaa in qofka xigmadda leh uu ku hadli karo kelimad khalad ah munaafaquna dhihi karo kelimad xaq ah wuxuu yidhi mucaad haa ka fogow hadalka isku qasan ee uu yidhaahdo qofka xigmad leh kaas oo ay dadku dhahayaan war ninkan muxuu sheegay arrinkaasna yuusan qofkaas kaa reebin waxaa dhici karta inuu soo laabto xaqana qaado markaad maqasho maxaa yeelay xaqa wuxuu leeyahay iftiin waa hadal ka sugan mucaad ibnu jabal oo ay soo saareen abu daa'uud iyo albayhaqi marka aynu ka soo tagno kutubta sida guud uga hadlay tafsiirka waxaa jira kutub si gaar ah loogu hagaago axkaamta waxaana culimmadu ay ku tilmaamaan tafaasiirta fuqahada iyaga oo kala matalaya madaahibta shaaficiyada xanaabilada iyo maalikiyada kutubtaasi waxaa ka mid ah axkaamul qur'aan oo uu qoray abubakar axmed bin cali alraasi aljasaas axkaamul qur'aan oo ah kitaab labaad oo uu qoray abilxasan cali bin moxamed bin cali aldabari kutubta tafaasiirta ee xoogga saaray xagga axkaamta sida xalaasha iyo xaaraanta waxaa sidoo kale ka mid ah kitaabka axkaamul qur'aan oo uu qoray alimaam abibakar moxamed bin cabdulaahi al ishbiiliy oo loo yaqaan ibnu carabi iyo kitaabka aljaamic liaxkaami alqur'aan oo uu alifay abi cabdulaahi moxamed bin bakar alqurdubi in badan oo ka mid a culimmada muslimiinta ayaa waxay mu'alafaad ka qoreen tafaasiirta qur-aanka kariimka iyaga oo xoogga saaraya aahaarta sugan saasoo ay tahayna qaar kale oo iyaga ka mid a ayaa waxay muhiimad gaara siiyeen inay soo saaraan kutub tafaasiir ah oo xoogga saaraya in qur-aanka lagu tafsiiriyo luqadda carabiga kutubta ugu caansan ee dhankaasi laga qoray waxaa ka mid a icraabul qur'aan oo uu qalinka u qaatay alimaam abi jacfar axmed bin moxamed bin ismaaciil annusaax mushkil icraabi alqur'aan oo uu qoray abi moxamed maki bin abi daalib alqiisiyi alqurdubi tafaasiirta faasidka ah ee ay qoreen qaar ka mid ah firqooyinka habowsan ee ka hor imanaya nusuusta sharciga islamarkaana habboon in laga digtoonaado ayaa waxaa ka mid ah kitaabka alkashaaf can xaqaa'iq altansiil wa cuyuun alaqaawiil fii wujuuhi ta'wiil oo uu qoray abilqaasim jaarullah moxamed bin cumar azamakhshari kaas oo ka mid ahaa muctasilada waxaana ninkan oo aqoon durugsan u leh luqadda carabiga uu isku dayey inuu ugu shaqeeyo kooxdiisa habowsan isaga oo macno bedelaya aayadaha qur-aanka kariimka shaykhul islaam ibnu teymiya ayaa waxa uu yidhi zamakhshari sooma ahan tafsiirkiisa waxaa ka buuxa bidaac badan wuxuuna maray waddadii muctasilada ee ah in la inkiro sifaadka aragtida allaah iyo in qur'aanka lagu tilmaamo inuu makhluuq yahay
ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta tobanaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان